bismillaahi raxmaani raxiim kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyo cadaado oo xilligan oo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan raadiyo cadaado barnaamijkeena toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa waraysi aan la yeelanay ustaad ciise abshir axmed oo ah maamulaha dugsiga sare cumar faaruuq muasasada waxbarashada horumarinta iftiin waxaan wax ka weydiinay sanad dusiyeedka hadda furmay qaabka waxbarasho ee iskuulka u socoto iyo sidoo kale arrimo dhowra oo la xiriira sanadkan ardayda noqotay fasalka afaraad ee dugsiga sare waxa ay kaga duunaan karaan ardaydii sanadkii hore qalin jibisay bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina wa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam wabacd magacaygu waa ciise abshir axmed ciise abshir axmed waxaanahay maamulaha dugsiga sare iftiin cumar faaruuq iskuulkeenu sida hadda nidaamka uu ahaay waxbarashadu sana dugsiyeedku laba kun sideed toban laba kun sagaaliyo toban inuu bilowdo afarta bishii sideedaad kuna beegneed maalinimadii sabdiga ahayd ayaa iskuulkeeni anaga si caadiya oo rasmiya uu nagu furmay falilah alxamdu iskuulkeenu waxaan awal deganeen guryahan sigan oo ku yaalay laakiin waxaan u guurnay dhisme ayaan dhoweed hay-ad qadariya ay noo dhistay oo iftiin loo dhisay iskuul ku yaala jaamacadda simad areadeeda halkaasaa iskuulkeeni cusbaa aan sanadkan sanadduseedka cusub aan ku bilownay si fiicanna daraasadu hadda nagu bilaabatay isbuuci koodan weli ku jirnaa oo berri arbacaa ay nooga dhiman tahay
waa mahadsanta ustaadi sanaddusiyeedka laba kun sideed iyo toban laba kun sagaal iyo toban iskuulka wuu furma sanadkii horen ardaa qalin jebisay tirada ardada sanadkan qalin jebini doonta iyo sanadkii hore ma isku mid ba
aada u mahadsan tahay ardada sanadkii hore noo qalin jebiday waxay ahaayeen sagaashan iyo laba arday iftiinka qalin jebiday cumar dusin cumar faaruuq keligiiska qalin jebiday haddeerna ardayda foom foorkan silna sanadkan insha allah waa qalin jebi doonaan waa arday ilaa lixdan iyo saddex arday marka waxaad mudda nisbadii hore iyo tanu inay xoogaa difference udhexeeyo waxay ku xiran tahay mar walba fasaladu say u kala hooseeyaan iyo qaabka u yihiin isla ekaadaan mar walba daruuri ma aha arday waa laga yaa marka qaar qaarna inay ama bedel qaataan meel aadaan qaar kala yimaadaan oo soo kordhaan hadba waxay ku xiran tahay markaas xaalkusi uu yahay lakiin muhiimaddu waxay tahay waxbarashadu inay tayadeedii leedahay ayna socoto ayaa muhiim ah
waa mahadsantahay ustaad ciisa abshir waxaa jirta ardayda dugsiga sare iftiin ka baxda sanad walba ninkaado ardayda jaamacad muasasa iftiin ay keentay ama jaamacadda simid iyadoo iftiin ay fangaraynayso ay keentay ardaydiinu markaa ma ma ku baraarujiyaan in jaamacadda ka faa'idaystaan ay dhigtaan mase badi muqdisho iyo jaamacadahaas waxbarasho u doontaan
ardaydu waa isku jiraan waa dhowr nooc qofka kolli dabcan ugu dambeynta asaga go-aanka nolosha iska leh base annagu in badan waan kala hadalnay ardayda si guud xataa ardaydan iskuulkeena kaliya ahaan la hadalnay in ardaydu deegaankan aysan ka yaacin ee qofkii deegaanka waxbarashadii uu raba ka heli karaa fursaddii waxbarasho asagaa deegaanku xaq kule inu wax ka barto joogo waxna kusoo kordhiyo iftiin dadaal badanay bixiday sidaad ka warqabtiin iskuullo badanay ku leedahay mudug iyo galgaduudba waxay sidoo kale ardaydii si aysan hadhu u dhihin dugsiyadii markay dhammaadeen sare meel la aado lama ark ilaa ama xamar in la aado ama meelo kale si aade waxays ay keento jacaddii simad oo educationkeedu free uu yahay haddeerna faculteka lagu soo kordhiyey in badan ardada ka midana way joogaan oo waa rajeyan dhigtaan in badan oo ka midana waa safreen oo xamar ayay aadeen marka hadba intii markaas soo harta deegaanka kusoo harta ayaan isleena shaalin wax ka baran doonaan ee waxna u tari doonaan
waa mahadsan tahay sanadusieedkii laba kun sideed iyo toban laba kun sagaal iyo toban ayaa hadda furmay waxaa soo idlaaday laba kun toddobiyo toban laba kun toddobiyo toban laba kun sideed iyo toban marka farqiga waxbarasho farqiga heerka waxbarasho ee udhexeeya labadaas sano maxaad ku tilmaamaya ustaad aada u mahadsan tahay waxbarashadu marka la yidhaahdo dabcan waqtiba waqti ka dambeeya sida saxda ah caqliga insaanka uu keenayo waa inuu ka yara duwan yahay ama ka dardar badan yahay sidii hore annagu systemkii hore aan ku shaqayhaynay waxaan rajeynay inaan waxyaaba qaar inaan wax ka bedelno gaar ahaan ardayda waxbarashadooda marka la yidhaahdo ardaydii tayadoodii kore qaataanka marka la yidhaahdo mucalimiintii laftoodii u diyaarsan inay wixii horey qabteen wax ka badan inay qaba karaan aan suna tababarra saara mucalimiinta oo kale inaan u sameyno oo ardayda laftoodii dhiirigelin aan u sameyno ardayda laftoodii inaan iyagii qaab kastoo akhriskii u fuday kara inaan u sahalno sida inay akhriskii bartaan oo kale akhriska laftiis aan ku dhiirigelino jeclaysiino akhriskii ayaga laftooda aan dabagal ku sameyno waalidiinta laftooda aan wacyigelin ku sameyno oo ilmahaas keenaya in ayaguna qeyb ka yihiin waxbarashadii tayadeedii inay qaataan kaalintoodi iyo dowrka iyaga kaga aadan iskuulkaas horumarintiisa laakiin anagu hadda sistem ahaan waxaan rabnay insha allahu taala sanabadka sanadkan soo marnay wixii qaladadaan ka baranay wax ka duwan oo tasxiix u baahan oon saxnay inaan insha allah sanadkan aan ku wajahna haddii la qadaro okay waan gartay dugsiga sare aad maamulaha ka tahay meeqa fasal ayuu ka kooban yahay haddeer iskuulkeenna aan degno cusub waa shan fasal ayaa ku taalla oo fasal waxay kala yihiin form fourkeenu waa laba fasal form three oo hal fasalah iyo famtugeen laba fasala waa shantaas fasal hadda sida rasmiga ardada wax ku dhiganayaan guud ahaan waa shan fasal shan fasal marka laba fasal iyo laba fasal oo isku fasala iyo hal fasal oo goni wey wax ciriiriyo ka jira miyaa jira markaas maya hadda iskuulkeenu waa fiican yahay fasalada marka hadda la yidhaahdo wax ciriiriya hawayaraati kama jiraan si waafiyaho ardaygiina nafis leh wax ku qaadanaya
ciise absir axmed waa tababare jooga magaalada cadaado marka ardayda cumar faaruuq ee iftiin maamulaha ku yahay miyuu waxbarashada macnaha s mase guud ahaan ardada dhan ayuu ayuu la wadaagaa tacliintiisa dabcan anigu tacliin ahaan iyo tababarkiiya marka la yihahdo bulshadoo dhan weliba gaabaraha facebookan aada inta badan uga hadlaa barnaamijsan uga jeediya bulshadoo dhan oo xataa laga yaaba cadaada iyo nawaaxigeed aan joogin ayaa inta badan tababarkii ka faaidaysta hadday qolalla tahay hadday tababarba tahay waana jeclahay deegaanku inuu in badan dhalinyaradu gaar ahaan ama ardaydu annago ardaydana waa isku mid markasay joogaan iskuulkas ha dhigtaan hay-ad kasta hoos yimaadaan annaga muhiimadeen waxay qof deegaanka oo ardaya oo waxbaranaya sidee ayaan u xoojinaa waxbarashadiisa asagii si kastay noqotay wax kastay nagu qaadan karto inaanagu qeyb ka noqono oo ardaydii dhiirigelintoodii iyo inaan tusno tusaalayaal ardayahoo gudbay ama ku guulaystay ama meelo sarsare gaaray anaga lafteenu inay suuragalta inaan gaarno haddii aan ku talagalno inaan gaarno marka taabaradeedu waa mid kuwa caama oo bulshadoo dhan u dhexeeya
sanadusyeedkan furmay ardada maxaad kula maxaad maxaad ku maxaad kula hadli lahayd maxaad u sheegi lahayd
ardaydu meel kastay joogaan horta ardaygu waa arday soomaalida waxay tiraa geel laba jir waa soo wada maray ana lafteena ardaynimadii waa soo marnay ardaydu marxalado kala duwane marayaan duruufo waa laga yaaba nolosha environment ka jira mararka qaar ardayga inay saameeyaan waa laga yaaba waalidka uu la nool yahay iyo sida uu yahay inuu ayada lafteeda caqabada haysta ardayga markaas sii wareysta inay qayb ka tahay faham daradii iyo wacyigelin la-aanta waalidka laftiisu ama bulshada guud ahaan oo meeshaas joogta ardaydii marka waxyaaba ardayga aan kula talin wax kamid mar haddaad arday tahay horta inaad isweydiiyo magaca ardaynima maxaa laga wadaa ardaynima marka la yidhaahdo waa baahi qof baahan daali macnaa waxbuu raadinayaa inaad isweydiiyo marka maxaa kaa maqan ma waxaad cuntaa kaa maqan mase cilmiyaad korostaa kaa maqan cilmiyaad korostaa kaa maqan sida muuqata caqligaaguna ma buuxsamaya calooshaadina buuxsama laga yaabaa laakiin caqligaagu marna ma buuxsamayo hadda qof caqligiisa buuxsamay ilaa hadda lama hayo arday marka waxaan kula talinayaa arday haddaad tahay inaad waxa aad baranayso waa furaa lagu siinayaa furaas inaad qaadato ee markaa caradeedii iskuulaad ku laabatay dugsi gurigaagii inaad si fiican wax u akhrido inaad laftaadu yool iyo meelaad u socoto inaad yeelato inaad qorshaha ardayna waa rajeyn insha allah tababara xataa qorshaha ah aan rajeyn inaan bixinno mana dheerayn si ardayga laftiisu qorshahaas uu u barto asagoo naftiisii u qorshe u deji karo kuna guulaysan kara haddii la qadaro taasna waa rajeyn inaan xarunteena tababarada amal inaan maran dheer insha allah tababaradaas ay bixi doonto arday marka haddaad mar arday yahay waxaan uga baahnaa shuruudihii ardaynimo ee waxbarasho inuu buuxiyo oo ay ugu muhiimsan tahay waajibaadkii isuulkaas looga diray inuu guto
dhegaystayaal intaas waxaa ku eg barnaamijka waxbarashada toddobaadkan oo idinla socodsiinayay anigoo ah maadi xuseen maxamuud waxaa barnaamijka ii farsameynaya intuu hawada ku jiray saaxiibkay sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suureeyey tan iyo intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
Thank you.